Roobab xooggan oo ka daay magaalada Dobley ee jubbada hoose ayaa saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo dadweynaha magaaladaasi. Waddooyinka ugu muhiimsan ee magaalada iyo qaar ka mid ah goobaha ganacsiga ayaa waxaa galay biyaha roobka oo aad u badnaa, taasi oo sababtay inay yaraadaan dadkii wax ka iibsan jiray ganacsatada. Qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Dobley oo la hadlay warbaahinta ayaa ka waramay saameynta uu roobku ku yeeshay ganacsigooda.
Magacayga waa Nuur Cabdullaahi Maxamed oo ka mid ah ganacsada Dobley ku nool. Alxamdulilah xalay roob baa noo da-ay. Ilaah roob noo keenay insha Allah wax waa kuleel baa nahaye waa ku yara qabowsane magaaladana hadda xaaladeeda sida burburkii loo galay xaaladda magaalada waa iska yara fadhisaa ganacsiga xaaladiis kale asoo iska liita haddana roobkii biyihii meelaha dhigay marka waxaan rajeynana insha Allah in ilaahay oo barwaaqadiisa noo zaa-id insha Allah maxaa yeelay meesha lagu soo mari lahaa hadday mar biyo fadhiyaan nadaafad darana way imaanaysaa dadkiina si ay u kalmaraan meelihii ay laayihiin marka waxaan rajeynana insha Allah in qolo ka shaqeynaysa ilaahay noo soo diri doono insha Allah magacaygu waa ismaaciil jaale cabdi waxaan ka mid ah ganacsatada magaalada alxamdulilaah waan nimcaysana roobaa noo da-ay laakiin nimco walba nusqaanteeda leedahay marka roobkii dhibaatay isagana leeyahay oo ka mid ah inay wadooyinkii fariistaan biyihii biyahaasoo keeno sida daacuunka iyo cudurro fara badan marka hay-adaha ama waxaan jeclaan lahay in colorination la suubiyo ama carab buuxin la suubiyo saas daraaddeed hay-adaha iyo dhammaan bulshada ama dowladda hay-adda degmada waxaan ka codsanaynaa inay carab buuxin naga suubiyaan ama coloration ay daaweeyaan biyaha waddada jiifa maadaama ay urayaan marka intaasaan ka codsanayn hay-ada iyo dowladda